iyadoo ay muddo laba asbuuca oo keliya ay ka laaban tahay xilliga ay qabsoomi doonto doorashada guud ee dalka bisha soo socota ee sideedaad sagaalkeeda ayaa waxaa loogu baaqay dadka codbixiyaasha ee kasoo jeeda deegaanka tanariifa ee ku nool ismaamul goboleedka mombaaso iyo nawaaxigiisa inay dib ugu laabtaan deegaanada ay kasoo jeedeen ay codbixiyaasha ka yihiin
geedigaas waxaa weeyaan laga bilaabo saacaddan waa inaad xerxerataan sarwaalka iyo shaatiga aad qabtaan ha iska beddelina aan aan guntanno waan guulaysanaynaa halkan aan ka tagna kuurihii aan u diyaargarowna laba wiig ay ka dhimanta geediga annaga aan keennay waa inaan xerxerannaa waa inaan ku furunnaa taanaarifa dhexdeeda inaan ku furunnaa geediga dhexdaan meel kale aanan macnaha waxaa weeye geshiin iyo guul ma leh laakiin wanaaga dadka loo hogaamiya dadka wanaaga lagu hogaamiya qofka hadduu wanaagsan yahay dadka waa la soo jiitaa waa la wanaajiyaa waxaan idin leeyahay marka xoogaha wakhtiga nugu yaraan arki hayaa walaalayaal aan midowno ballanteenna waa inaan xagga haddii alla qadiro ballanteenna waa xaggee xaggana xaggaas iskugu imaanayna soo maho yaan la kala harin hal ha la noqdo dad baa i dhahe war adi maa taagan mise walaaltaada taagan tuuraha maxaa taanarifaad kala doonahaas booshada ilmaamaa fiirsatid dhammaan tahay maxaa muddaa inaa un booshadayna bas fiirinno oo fiirinin waxa kaloo oo soo socdo ama waxa dambeta xaqiiqso kuurahaa hadday inna shaki aad ka qabto inaad tig gelin karin u yeedho cabdiraxmaan shukri waraakaale niyow meeshan ila fiiri tig ha lagula geliyo laase adig waad qaadatay meeshii aad la gashe meeshii boxkii waa garab martay meel kalaad tigaraysa wuu naga hallaabay kuurahaas maantana diyaar uma nihin hal kuura inuu naga hallaabo walaalayaan halko sidan eh inuu naga hallaabo maan diyaar uma nihin
kulan ballaaran oo arrimahaasi looga hadlayo oo ka dhacay mid ka mid a xarumaha shirarka ee magaaladani mombasa ayaa waxaa kasoo qayb galay bulsho aada u fara badan oo kasoo jeeda deegaanka tanariifa inta uu kulanka socda ayaa waxaa sidoo kale lagu baaqay dadka deegaankaasi kasoo jeeda inay nabadgelyada ay xoojiyaan doorashada ka hor inta loo guda jiro iyo doorashada kadibba ilaahayow maaligow adaan kula magangale mas-uul maad nooga yeelo mas-uul maad nooga yeelo ilaahayow maaligow adaan kula magangale nabad nagu soo meelgabale gabayadaas waan ka nabadda xaggeedana waan ka hadalno nabad waa jirtaa hadda wax dhib oo jiro ma laha marka sidaa aawadeed waxaan rabaa shirkaa inaan ka hadlo bootaan waad mahadsan tahay musbaarihii nagu surnaa ma ogi meesha mareeno qabiilo madaysan iyo murtiya meel lala tahay wardi caliya midow intaad malab haysataanoo magaadiyaan lagu bedelin intaad malab haysataanoo magaadiyaan lagu bedelin
qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii kulankan ayaa iyagoo si gaara ula hadlayay warbaahinta haystaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa maasha allah horta farxaddeena mala soo koobi karo zaa'id aan faraxsanay kulankana zaa'id kulan fiican uu ahay maasha allah waxaan rajaynaynaa inaan oo farxadda noo dambayn doonto maanta oo kaleto maalinkay dhahayn madaxa no furan camal wallaahi walaalo baana meejan ku aragnay oo badi aana isaqoonin marka waxaa ku diran maxaa ninka intee midnima inay warday mid tahana maanta kala ogaan maxaa dhahan kursigan hadda aan badi aan u tartamaan waa maxay dhahan gabana gabanana warday hal qof inuu ka taagan yaho waa waxay caddo ujeedka ugu weyn ee kulankani ka dhacay magaaladani mombasa ayaa wuxuu ahaa in loogu baaqo dadka ka soo jeeda deegaanka tanariifa inay xilliga codbixinta ay aadaan deegaankaasi si ay codkooda u dhiibtaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa